kamilidda istiqaafadii la dhammaystiro ama taam yeelidda istiqaafadii la taam yeelo oo shay dhamas dhammaystiran laga dhigo ayaanu halkan ka gudagelaynaa waxaanu hor uga soo hadallay istiqaafada madad yaa sheekh fulaan akitnaa yaa qawthu iyo madad yaa rasuulallaahi akitnaa yaa qawthu iyo taas iyada ah adiladii qur-aanka iyo xadiiska iyo ijmaaca aheyd ee inay shay sunnaa tahay noo sheegayday ayaanu ka soo baxnay oo hor uga soo hadallay waxaan ka soo hadallay culimadii islaamka ee adiladaas ku dhaqmay ee istiqaafada sameeyey wax la soo koobi kara maahana qayb yar ayaanu maarata soo sheegnay waxaa ka mid ahay qaybtaas yar oo aynu soo sheegnay ee ku dhaqmay inta annagu aan soo sheegnay saxaabiga ahay cabdullaahi ibnu cabbaas maalikudaar oo culimada xadiiska qaarkood inuu saxaabi yahay ay sheegeen saxaabiyaddii weynee sayidadii caaisha bilaal binu xaarif almuzani oo ahaay xadiiskii maalikudaar saaxiibkiis ibn abi shayba uu xadiiska wariyey ayaa ka mid ahaay arrintaa waxaa soo gelaya istiqaasada saxaabadii goobjoogga aheed oo dhan iyo taabiciintii goobjoogga ahay oo dhan waxaa ka mid a imaamyaalka istiqaasada ku dhaqmoon soo sheegnay imaamu ahli sunna waljamaaca imaamka ahay imaamu axmed binu xambal raximahullah imaamkii weynaayo isaguna xaafidka ahay baa ka mid aho dabaraani imaamkii kaloo weynaayo adiibka luqawiga ah faqiiha ahaay ee xaafidka ah imaamu nawowi ayaa ka mid ah oo weliba istiqaasada sunanimadkeeda shaaficiye oo dhan ka soo guuriyey waxaa ka mid ah xaafidkii weynaa ee shaaficiyada xaafid ibnu xajar alcasalaani ayaa ka mid ah kuwaas oo kale ayaa ka mid ahaay saxaabada in waxaa jirtay shacro sidaas oo kalea tiri jiray waxaaba ka mid ahaa iyagana xasaan binu thaabit ayaa ka mid ah oo nabiga ku sifeeyey biannahu ruknu aladii yuctamadu calayhi tiir la cuskado inuu yahay walcismatu dhowris in nabigu yahay aladii yulja-u ileyhi la been gaalo oo yidhi yaa rukna yaa rukna muctamadi nabiga tiirka la cuskado ahow wa ismata laa-idin kii wax magangelaya kii uu dhowrista u ahaay ee ilaalinaya nabiga ahow wamalaada wa malaada mutaji-in mid oo maaragtay wax raadsanayo oo wax dalbaya magangelkiisa nabiga ahow wajaara mujaawirin kii magangelaya nabamagangeliyadiisa ka ahow yaa man tahayarahu ilaah nabiga ilaah doortay likhalqihi u doortayow oo faxabaahu bil maaragtay siiyey bilkhulu ku karaameeyu siiyey bilkhuluqi zakiyi dabeecad dahiran addaahir dahiran anta nabiyu nabigii baa tahay wa khayru cusbati aadama nebi aadam kooxda ah ka ugu khayr badan baa tahay yaa man yujiidu ka deeqda bixiyo faydi baxrin bad sidii daalkeedoo kale zaakhirin oo burqanaysa mika-iilu macaka mika-iil baa kula jira wa jibriilu jibriilna waa kula jiraa kilaahumaa labadooda kii la arkaaba madadun taa kula weeye linasrika gargaarkaada min casiizin qadirin ilaaha casiiska ah oo awoodda leh oo qaadirka awoodda leh ayaa mid la arkaaba uu madad iyo taakulayn kaaga yid marka sidaas ayaa saxaabigii xasaan binu thaabit ahay nabiga uu u istiqaaso weydiistay istiqaasada wax aad iyo aada u fara badan weeye oo culimada islaamku in badan ay maaragtay ka soo warrameen arrimaha istiqaasada maaragtay ku saabsan marka dadka nabiga ku istiqaasooday haddaanu qayb kale aan dadka usii tamaano arrintan ugu kalifeena ay tahay in dadka bidcada ahe murtas alwahaabiyat almurtasiqa wahaabiyada dhuuniqaata ahu inay ummaddii tashwiish ay dhex geliyeen iyadoo tashwiishkaas uunan waxba ahayn ee qiimo uunan lahayn dadka diinta yaqaan agtooda oo wax qur-aanku qabo xadiisku qabo muslimiintao dham ku dhaqanto saxaabadii ku dhaqanto culimadii waaweyn ku dhaqanta istiqaasadu ay tahay ee aan wax laysku qabsan karo aysan ahayn marka maadaama ay dadkii tashwiishiyeen ayaan diintu heerka ay maaragtay u fasaxday istiqaafada iyo sida loogu dhaqmay ayaan marba xoogaa kasii taabanaynaa sii ballaarinaynaa si dadka muslimiinta ah ay uga faa'iidaystaan ee ayagu bidcada ka soo horjeeda ahlusunna waljamaaca ee ahlulxaqa ah waxaa ka mid a culimada istiqaafada istiqaafootay imaamkii weynaay xaafidka ahaay abu cabdillaahi alxaakim ayaa ka mid a kitaabka xadiiska almustadrak almustadrak cala saxiixayn la yidhaah ayuu istiqaafada ku sheegay oo adilada istiqaafada ayuu maarata uga warramay uu ku weriyey waxaa ka mid a imaamkii weynaaye xaafidka ahay abu bakrin ilbayhaqi ayaa ka mid a kitaabkiisa dalaa-il unubuwa ayuu isaguna uga hadlay waxaa ka mid a imaamka weyn ee isna xaafidka ah jalaaludiin asuyuudi ayaa ka mid a kitaabkiisa alkhasaa'is alkubraa la yidhaah oo nabiga waxyaalaha ku goonidaa kaliya ka hadla kaas ayaa maarata ka mid ahaay marka aad iyo aad ayaa xufaadda islaamku ay uga hadleen marka culimada aan sheegaynaa kulligoodba waa culimo waaweyn oo wada xaafidiina marka xaafid waxaa la yidhaha oo mararka qaarkood lagu tilmaamaa boqol kun oo xadiid oo maca sanad ah ruuxi kora ka haya marka diinta islaamka dadka sidaas u yaqiin ayaa istiqaasada kulligoodba wada isticmaalay iyaguna oo ku dhaqmay sida diinta islaamku ay sheegtay ku dhaqmeen waxaa ka mid a imaamyaalka istiqaasooday imaamka weyn ee xaafidka abulfarx ibnu ljawsi la yidhaah kitaabkiisa alwafaa la yidhaah ayuu xadiis axaadiis istiqaasada tilmaamay uu ku wariyey waxaa ka mid a culimada istiqaasada ku dhaqantay imaamka weyn ee xaafidka ah ee faqiiha ah alqaadi ciyaad ibnu muusa alyaxsubi kitaabkiisa shifaa bitacriifi xuquuq almustafa la yidhaah kitaabka oo maaragtay lagu ku caafimaadidda nabiga la doortay xuquuqdiisa oo la qayxo oo ummadda loo sheego loo caafimaado kitaabkaas ayuu maaragtay ku sheegayo baabka ziyaarada iyo uga hadlay nabiga fadligiisa ayuu maaragtay in badan oo arimaha kamida ku sheegay waxaa ka mid a culimada istiqaasada istiqaasootay imaamka weyn ee sheekh nuuruddiin alqaari ee loo yaqaano mulla cali qaari sharax uu shifaha saaray ayuu meelo ka mida isaguna ku sheegay oo meesha siyaaradee baabka fadliga nabiga uga hadlay markuu sharxayey waxaa ka mid a culimada imaamka weyne calaamada cilmiga badan ee axmed shihaabudiin alkhafaaji la yidhaah sharax weyn oo ashifa bitacriifi xuquuq almustafa uu saaray ee nasiim riyaada la yidhaah ayuu maaragtay istiqaafada uga hadlay meesha siyaarada iyo fadliga nebi maxamed uga hadlay sal alla alay wasalam waxaa ka mid a aimadaas imaamka weyne xaafidkaa ee alqasdalaani la yidhaah irshaadusaari irshaadusaari sharxa la yidhaah ee sarxa saxiix bukhaari ah kitaabkiisa almawaahib laduniya la yidhaah ayuu ku sheegay maqaasid ayuu kitaabkaas u qaybsan yahay maqsadka awalka ah oo kitaabka kamid ayuu ku sheegay wey waxaa kamid a culimada nink sheekha cilmiga badnaay ee calaamaha ahay sheekh moxamed cabdilbaaqi azurqaani sharaxa uu shaxay kitaabkaas almawaahib laduniya la yidhah sharax weyn oo sideed mujalada weyn oo aad u fiican ruuxa ahlusunniya inuu kaydsado ay maarata weli ay ku fiican taha wey isaga iyo shuruuxda oo shuruuxda ashifa bitacriif xuquuq almustafa kutubihii sharxaan hor usoo sheegaynay waa kutubo aad u qiimo badan culimadii waaweyneed ee imaamu nawowi iyo kuwaana waa nagii hor iyagana maarata usoo sheegaynay oo kitaabkiisa alidax la yidhaha baabka lixaad ayuu istiqaasada meelaha uga hadlay kamida waxaa kamid a culima ka hadashay istiqaasada oo ku dhaqantay sheekha calaamada ah faqiih ahay ibnu xajar ilhaytami xaashiyada kutubka sharaxa kutubka idax la yidhaha xaashiyeeyey ayuu maaragtay isaguna uga hadlay weye safxada afar boqol sagaal iyo sagaashan risaalo arrintaas khaas ah oo istiqaaso kaliya ku khaasana faqiiha weyn ee ibnu xajar casalaani uu leeyahay aljawhar almunadam ayaa risaaladaasi la yidhaah kitaabka yarkaah laga faa'iideysto raadsada waa sheekha tuxfaha lahaa sharxa minhaajka lahayo weynaay waxaa ka mid a culimada ka hadashay istiqaafada ku dhaqantay imaamka weyne xaafidka shihaabudiin moxamed bin moxamed ibnuljazari ayaa ka mid ah dimashqi kitaabkiisa cuddatu xusn alxasiin la yidhaah fii fadli aadaabi ducaa waxaa ka mid a culimada istiqaafada kumaarata ku dhaqantay imaamkii weynaay ee faqiiha ahaay ee cilmiga badnaay ee muxadidka ahaay caliy ibnu cabdilkaafi assubuki kitaabka la yidhaha shifaa saqaam jirada caafimaadkeeda fi ziyaarati khayr alanaam nabiga dadka khalqiga ilahay nabiga ugu khayrka badan siyaaradiisa in jirada la ysaga caafiyo kitaabkaas ayaa cilmi badanaha imaamka weyn muxadidka xaafidka faqiiha imaamu subki uu isaguna arrintaas uga hadlay wey waxaa ka mid a culimada istiqaasada ku dhaqantay imaamka xaafidka ah amaadudiin ibnu kaiir la yidhaah tafsiirkiisa tafsiir ibnu kaiir la yidhaah walow anahum id dalamuu anfusahum aayaddaas markii uu sharxayay ayuu dad istiqaafooday uu ku tilmaamay weliba ninka qabriga nabiga yimid ee istiqaafada weydiistay ayuu qisadiisa soo arooriyey wuxuuna weliba yidhi ina isnaadaha saxiix isnaadkeedu waa saxiix buu yidhi wuxuu weliba sheegay wadakara ibnu kaiir wuxuu sheegay ana shicaara muslimiin muslimiinta halkudhegeedu inuu ahaa jiray yaa muxameda muxamedkaygiyo oo nabiga saas ugu dhawaaqa jireen oo halkudhegeedu baa ahaa weli meesha sheekaygiyo hadda soomaalida ay ka dhahaan oo kale muslimiintu weligoodba saasay ahaa jireen sheekaygiyo iyo nabigaygiyo iyo yani ma wow sidaas oo kale inay maaragtay saa ugu maaragtay ugu naadi jireen oo arrin maaragtay maqa fiican oo waxyaalaha farjka lagu helo ay kamid tahay ay yihiin ay tahay arrintaas marka culimada aad bay uga hadashay ibn abi cabdisalani ustaadka weyn waa nabi soo sheegna asna arrinta inuu istiqaafada ku jiray weliba waxaanu hadda sheegaynaa in qabka nabiga ruuxii yimid ee ku istiqaafooday qisada ah inuu sheegay sanadkeedu inuu saxiix yahayna uu sheegay fitxulbaari juska labaad safxada afar boqol shan iyo sagaashan ay ku tahay ayaanu maarata oo halkaas ay qisada iyadoo saxiix ah ay maarata ay ku taallo wey oo maaratay qawi ah waxaa ka mid a culimada istiqaafootay imaamka weyn ee mufasirka ah abu cabdillah alqurdubi tafsiirka weyn oo soddonka juz ama labaatan mujallad ama toban mujallad inta la doono marba sida la doono loo madaayo walow anahum id dalamuu anfusahum aayaddaa markuu sharxayay ayuu aad istiqaafada uga hadlay marka dadka istiqaafada ku dhaqmay ayuu imaamkaasu kamid yahay wey marka shay qur-aanku sheegay oo xadiisku sheegay oo muslimiinta ahluxaqa ay ku kulmeen bidca warkeed lama rabe eh khilaafkoodana wax qiimaaba male bixo waa iska in un la tuuro bulshada laga tuuro oo lagu laga wacyigeliyo oo lagu wacyigeliyo inaan warkooda qiimo lahayn ee la iska ilaaliyo ee aan lagu dagmin taa baa muhim ee warkooda waxba qiimaa male marka arrintaas oo culimada islaamka o dham ay ku dhaqmeen oo asxaaba ku dhaqantay xufaadda islaamka ku dhaqantay fuqahada islaamka ku dhaqantay culimadii tasawufka ay ku dhaqantay oo culimo dhan ay maarata ay ku dhaqantay horta weeye arrintan istiqaafadaahu oo maaragtay aanu ka hadlayno culimadaas waaweyn iyo dadkaa qiimaha leh mar sidii ay xadiisadii hormaray iyo adiladii shareecada maarata ay ugu dhaqmeen oo istiqaafe ay ugu dhaqmeen baanu sheegeyn marka dadka kasoo horjeeda oo ku dhaqmela istiqaafada ku dhaqmela waa dad iska ahlo baatil ah oo diinta islaamka dhaqmideeda diidan yihiin weliba inay shaygaas qur-aanka iyo xadiiska ku sugnaaday muslimiinta camalkeeduna oo ku camal falay ku dhaqmeen oo ay hirgeliyeen oo ay dabaqeen shaygaas inay diidaan iyadoo xumaya ayaa hadda hadalladoodii waa kufri iyo waa gaalnimo iyo jo jo jo jo jo jo ay meelaha ay laleeyihiin oo cajaradihii cumar faaruuq iyo boqol sano waad dhegaysanaydeen dadka waad maqasheen marka waxaa weeye waxaas waxaan qiimo lahayn weeye muslimiintana wax yaroo xataa shakigelina inay geliyaan ma aha waayo waxaan qiimo lahayn weeye oo iska daahir tahay in maarata aynu waxba qiimo lahayn marka annagoo sii dhamaystirayna arrimii istiqaafada doonaynana badda muslimiinta ah soomaali weynta muslimiinta ah meel walboo joogtaba oo lahay boqol kiiba boqol inay islaam tahay ilaahay waxaan ahayn oo ilaahnimo ay u rumaysan yihiin inaan la arkin soomaalida la og yahay annagoo rabna maadaama bidcadan baatilka ay soo dhex gashay oo wax islaamkii ku jira oo diinta ku soo aroortay muslimiintuna ku dhaqantay culimada islaamkuna ay ugu horreeyeen muslimiinta ku dhaqantay inay dad kula baadi xukumaan nimanka raba annagoo inaan tashwiishkooda iyo baadiyeyntooda iyo hadalkooda baatilka inay iska tuuraan doonayna oo inaan wacyigelino doonayna arrintaana weliba codsanayna oo culimmada soomaaliyeed meelay joogaanba de culimadii way badantao ma aynan le-an ee in dadkaa yaroo ahlu baatilka ah oo meelaha orordaya oo murtasiqada ah oo cunadoonka ah meelaha timirta laga soo siisiiyo inay ummadooda ka difaacaan oo caqiidada baatilka ummadda uga digaan una caddeyn anagoo doonayna ayaan maadaama adiladu iska caddahay ayaan xoogaa iska sii faahfaahinaynaa sii balballaarinaynaa waxaanu marka leenahay annagoo marba xoogaa tilmaama sii bixi doona dadka mushrikiinta ah oo gaalada oo gaalada ah oo nimanka bidcada ahu ay muslimiinta ku shabahayaan oo ay leeyihiin tawxiida gaaladu laheed ay wahaabiya odhanayaan inaan wax ka jirin ayaan aada iskugu sii faahfaahinayaa abu sufyaan ninkii ahaay oo berigii dambe saxaabi jaliila noqday intii una islaamin maalintii gaalada oo maaragtay ee, w- ee, wasiirka gaashaandhigga u ahaayo hore ayuu wuxuu yidhi uclu hubal uclu hubal hubalow sarray huba hubalow maaragtay waxaa weeye ee, ee, sarray ayuu yidhi oo mid kor noqo maanta kama rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari ana saxiisa ku wariyey macnaha ee yunaadii hubal sanadkii weynaayo hubalahay oo kufaar quraysh oo caabudi jirtay ayuu u dhawaaqanayay an yacluwa inuu sarreeyo sanadku fii tilka shiddati dhibaatadaas dhexdeeda waqtigii dhibaatadu dhacdo muminiinta iyagu dirirayay maalinkii ayuu hubal inuu sarreeyo ayuu rabay raba samaawaati waalardi cirkiga dhulka ilaaha rabbiga u ah in hubal ka sarreeyo rabay marka gaalada ilaahay waa bari jirtay oo ilaahayay maaragtay taqiin oo muwaxidiinay ahaayeen waa kuwa wahaabiya oraye ninkaasu sanadka hubalahay ayuu ilaah u rumaysnaay waa ninka gaalada madaxda u ahay oo ciidanka dhan maaragtay wasiirka gaashaandhigga ugu ahaay wuxuu rabay cirkiga dhulka ilaaha abuurtay in hubal ka sara maro waktigaas dhibaatadu dhacday oo muslimiinta laga adkaado ee, wayaqharahu inuu ilaahay qahro sanadka hubalo liyaqliba huwa wa jayshuhu ee, hubal iyo ciidankiisa gaalada ah ilaaha hubal la yiraa oo gaaladu ilaaha ka dhigatay iyo ciidankiisa gaalada oo inay ka adkaadaan jayshal mu'miniina mu'miniinta ciidankooda inay ka adkaadaan ayuu rabay alladii yuriidu an yaqliba aalihatahum ciidanka mu- mu'miniinta doonayay inuu gaalada ilahyaalkooda ka adkaado marka gaala tawxiid leh nimanka wahaabiyadoo leh bal fiiri hadalkooda soo u beeroobay bal eega haadaa miqdaaru maa kaana calayhi ulaa'ika almushrikuuna maca tilka alawthaan wa maca allaahi rabbi alcaalamiin ee waxa gaaladu ay ku sugnaayeen mushrikiintaaw sanabyaalkooda iyo ilaahay marka la eego qadarteedu sidaasay tahay sida ilaahay agtooda ay uga qadarin xun yahay sanabyaalkoodana agtooda ay uga weyn yihiin in sanabyaalkooda alla ka adkaadaan ay ka sara maraan ayay ka baryi jireen sanabyaalka waadna og tihiinoo inay xataa qadarin xun intay ka qabaan ay ilaahay caayi jireen sanafka ka taga marka la yidhaah war sanafku waa xun yahay iska daaya marka ilahay caayi waa tasubu ladina yadcuuna min duuna fa yasubuuna cadwan bikayri cilmin marka sanabyaalka walaa tasubu ladina yadcuuna min duuni illaahi waxaan sanabyaalka caabudan alla ka sokay ha ka caayinina fay- eh, ma fayasubu laha cadwan bikayri cilmin ilaahay marka ay caayaan cadownimo ayagon cilmi lahayn marka dadka dadka muslimiinta oo wahaabiya ku gaalnimo xukume ma wax ilaahay caayayaa jira ma wax ilaah kale oo ay leeyihiin ilaahay ka sarray ay dhahayaan qabaa jira ma jiraan wax ilaah kale qabaahu ma jiraan ilaahay wax ka sarreeya ay dhahayaan ma jiraan marka arrintu was cadda mushrikiinta iyo tawxiid leed niman kale arrintoodu aad bay isaga caddahay buy marka shaki yar inuu dadka muslimiintaa galo maba ahanba marka nimanka wahaabiyada waxaa meesha kaaga muuqanayda gaala soo adeegsiga ka muuqanaya siday gaalada u jecel yihiin muslimiintana ay u xaqirayaan marka dadkeena muslimiinta ilaah kalama qabaan oo ilaahay ka sara mar ay dhahayaan sida gaaladu ay qabtay oo kuwa ugu waaweynaa gaalada ay qabaan ilaahayna ma caayayaan oo ilaahay waa jecel yihiin dadkeena muslimiinta marka waxaan la yaabanaa waxa ay gaalada inooga mid dhigayaan wahaabi marka iyaga gaalay raba wey haddana markale waxaanu leenahay ilaahay markuu mu'miniinta uu ka hadlaya arrimahooda nabigu wuxuu ku yidhi walow annahum id dalamuu anfusahum jaa-uuka fastakfaruu laha wastakfara lahum rasuulu lawajadu llaha tawaaban raxiima haddii war- markay naftooda dulmiyaan dadka muslimiinta adiga ay kugu imaan lahaayeen oo alla ka dhaafis weydiisan lahayn rasuulka u dhaafis weydii lahay ilaahay waxay heli lahayeen tawaab raxiim inuu yidhi ayaddaas iyadaa wax kale ma aha waadaaka arrinkaasu ma aha ayaddaas saas loo yiray ilaa liyurshidahum inuu ilaahay ku hanuunihaayey mooyaane muslimiinta ila aliltijaa'i inay migan galaan ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga inay soo migan galaan ayaaba alla ku hanuuniyey iltijaa ila nebi marka lele mar alle markay dambaabaan dhibaata ku dhacdo hadday adiga kuu imaan lahaayeen oo alla ay ka dhaafis weydiisan lahaayeen rasuulkuna u dhaafis weydii lahaa marka laleeyahy waxaa weeye na- ilaahay baa wuxuu ku hanuuninayaa al-il- ila iltijaa'i ila nebi sal alay wasalam nabiga inay migan galaan idaa asaabat musiibatu dhibaata marka asiibta waa sida xufaadda islaamkuba ay nabiga u migangelayeen ibnu xajar alcasalaani aan arkaynay xasaan binu saabit saxaabiya iyo saxaabada u migangelaan saxaabada shec laga helaya albidaaya wanihaaya hala fiirso waxaad kalood fiirideen siirada ibnu hishaam meelaha ay ku dhamaato iyadana fiiriya waxaad arkaydiin ee ashcaar fara badan oo istiqaasa ay ku sugan tahay ayaad ku arki doontiin oo salaf saalix ah oo qaarkood asaxaabadii yahay ayaad arki doontiin wey marka ilahay wuxuu ku irshaadinaya tawasulu bihi in nabiga alle lagu soo gaaro wa dalabi shafaacati in gargaar laga dalbo iyo maaragtay khayr minhu nabiga xaggiisa intaa unbaa aayadda waxeed ujeedada ku jirtaa marka dadka nabiga lagama shafaaca dalbi karo hadda leh oo lagama istiqaaso weydiiso karo leh aayaddaasay beeniyeen haddana nabi xaqiridaaba ku jirta wadama laahu tacaala ilaahay waa caayey man sadda can dalabi listikfaari min rasuuli lah sal ly slam ninkii dadka u diida nabiga inay ka dembi dhaaf weydiistaan nabiyow noo dembi dhaaf weydii inay nabiga dhahaan dadku ruuxii dadka k ka ooda oo ka hor joogsada ilaahay waa caayey nabiguna waxaanu adilo keeni doonaa insha allahu gaar aan uga hadlayno inuu nool yahay oo qabrigiisa uu ku nool yahay xadiis saxiixa keeni doonaa uuna malaaig xadiis kaloo saxiix ana waxaan keeni doonaa haddii ala yidhaha malaa'ig inay jirto gaarsiinayda ruuxii salaamo iyo waxyaalaha maarata gaarsiinayda inay jirto oo nabigu u akhbaarta ula socdo oo markaas qoftii ii dhaafis weydii tiraa ii dhaaf qofti tiraa dambi dhaaf ii dalab tiraa istakfir lii ii dambi dhaaf dalab ruuxii nabiga yidhaa inuu nabigu u dambi dhaaf dalbayo alla dambi dhaaf uga weydiinayo taasaaba jirtaba marka dadkaas washadal xamalata calayhim weeraraa alla ku qaaday dadka nabiga in dembi dhaaf laga dembi dhaaf weydiis dalbo dembi dhaaf weydiin in nabiga laga dalbo dadka diiday weerar ku qaaday lianna daaka akbaru calaamati almunaafiqiin nabiga inuu dadka u dembi dhaaf weydiiyo dadka maarata iska hortaagaay ama dembi dhaaf weydiin nabiga laga dalbo la iska hortaagaay calaamada munaafiqiinta ugu weyn weligeed ba ahayd ilahay wuxuu yidhi waidaa qiila lahum tacaalow kaalay haddii la yidhaah yastakfir lakum rasuulullaahi rasuulka alla idin dhaafis weydiinaya lagow ru'uusa madaxooday laabayaan wara'aytum yasuduun inay maarka jeesanayaan arkayan wahum mustakbiruuna ayago isla weyn ayagoo isla weyn marka nabiga rasuulka allow noo dembi dhaaf dalab istakfirana noo dembi dhaaf dalab yaa rasuulallah in la yidhaha wahaabiyada hadda diidano munaafiqiintii berigaas diidi jirta nabigu joogo kale lamidihi qur-aankuna sidaas u caayay marka walaalayaa markuu wuu cadyahay iska ilaaliya wahaabiyada mufisiqada ah calooshooda ushaqaystayaalka raashinka raadsanaya qof alle qofkii diinta islaamka doonayda ha iska ilaaliyo haddana aayaddan kale ilahay wuxuu ku yidhi maa kaana uma aha lilnabiyi nabiga ayaa alla ku yidhi waaladiina aamanuu kuwa rumeeyana uma aha an yastakfiruu lilmushrikiina gaalo inay u dembi dhaaf dalbaan nabiga iyo mu'miniinta inay gaalo u dembi dhaaf dalbaan u bannaan maaha ayaa ilahay qur-aan ku yidhi walow kaanuu ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiibaba ha ahaadeen gaaladii يفهم لقى فهم يا من هذه الآية آية وحال فهما أن للنبي نبغى صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مؤمنين إن إليهين حق إليهين أبنى أنتهي أن يستغفروا إلى أدافس ويديان للمؤمنين مؤمنين قالوا يا مؤمنين إن نبغى مؤمنين أدافس ويديان ما أها يعني مركا إن وحال قالوا عندي الهاي قالوا يا مؤمنين ما أها nabiga iyo mu'miniintu gaalo inay u dhaafis weydiiyaan ma banaana ayaa ilaahay yidhi laakiin marka maxaa banaan in nabiga iyo mu'miniintu ay mu'miniinta kale muslimiinta ay u dhaafis weydiiyaana banaan ashraka allahu ilaahay waa wadaajiyey almu'miniina mu'miniinta maca nabiyihi nabigiisa la jirankiisa wuxuu u wadaajiyey fi listikfaari limaa cadda lmushrikiina wixii gaalo ka soo haray in loo dembi dhaaf weydiiyo oo min almudlimiina kuwa dambaabay ah oo min ummati muxamedin ah sal alay wasalam ummada nabi maxamed ah marka mu'miniintaas iyaga ah oo mu'miniin kale inay u dhaafis weydiiyaan ay u furan tahay iyo nabiga oo mu'miniin kale inuu u dhaafis weydiiyaa wax u furan oo sharciga u furay markau nabigu noolaay iyo marka mu'miniintu nooleed inay tahay markay dhinteen dabadeed intaba aayaddu kala qaadin balse inay inayna kala qaadnayn ayaa waxaa lagu fahmayaa adilada kale oo in nabiguna markau dhinto kadib dhaafis weydiinayo sheegayda mu'miniintuna inay maaratay markay dhinto kadib ay dhaafis weydiiyaan sheegayda oo kutubta islaamka u fara badan ayaa maaragtay laga fahmayaa wey marka hadda dadka inkiraya arrintan iyada ah waalmunkiruuna alwahaabiyuun kuwa inkiraya wahaabiyuunta ah xaashaahu waaba ka dheer yihiinba oo ka fur yihiin an yaxduruu bayna yadayi nabiy sal lla alay slam nabiga hortiisa alaana inay xaadiraan maba ogolaba fii qabrihi qabrigiisa aw b qofka is arkaa taagto waa baaleyba leeyihin marka waxaan cadaawo nabi yahayn oo lagu fasiri karaa ma jirto aw bayna yaday yaday weliyin weli hortiisa inay istaagaan oo min awliya illah tacaala ka mid a min alaxyaai kuwa nool awliyada nool ah iyo walamwaata awliyada dhimatay midnaba lama tusi karo wayatanaazaluuna ay u degtaan bidalabi listikfaari inay ka dembi dhaaf weydiistaan weli nool iyo mid dhintay iyo nabi midna inay inta ishortaagaan ay loo dembi dhaaf weydiinaan may ogola waana la dhihin karaahoo ruux dhintay iyo mid nool iyo nabiga iyo mu'miniinta kale intaba waxaa weeye intan laishor taago noo dhaa dembi dhaaf weydiin waa la dhihi karaa oo ruuxa dhinta waa ku maqlaya ilahayna waa ka dembi dhaaf weydiin karaa oo ilahay inuu inuu ku maqlaya in adilla kusugnaatay baa jirta inuu ilaahay ka dembi dhaaf weydiin karana adillo kale kusugnaataa jirta oo kulli kutubaha aan ma tilmaami doono hadii alla yidhaha weliba mawduuc gaaraan uga hadli doonaa kana isagoo iska soo dhexgelgelaya insha allah mawduuc gaar ayaan uga hadlaya marka waxaan leenahay yaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqbaaluha war meelay qur'aanka eegeegeen mase quluubta ayaa qunfila ka saaran yihi bal fiirs aan eegno ibliis dardiga ilaahay eryey iyo rajmiga alla fogeeyey muxuu ku mudaysta muxuu ku mudaystay markii arrintii la amray oo addoonkii saalix ahaay oo ilaahay abuurtay oo nebiyullaahi aadam ahaay u sujuud marka alla amray kibirka uu ka kibray iyo xaqirada oo xaqiray isagoo weliba ra'yi adeegsanaya marka dhanka sidaas qoladii marka amarka ilah haddii ibliis oo ku naxariista in laga fogeeyo ku mudaystay amarka ilaahay ayuu diiday wahaabiyadana marka ilaahay diidayana sidoo kale noqeen milu dalika waxaa lamida iblis waxaa lamida man iddaca tawxiida kuwa tawxiid sheegtay fii hada zamani zamankan waa wahaabiye eh watakabara calaa anbiyaa illah ambiyada ilahay ka weyneeyey oo qabrigood xataa ag taagayn oo dembi dhaaf loo weydiiye dhahin wa awliyaa iyo awliyada alle iska weydiiyey iska weyneeyey wantakasahum nabiyaalka iyo awliyada nusqaamiyey wa ankara ahla alxaqi ba iska inkiro ahla alxaqi ba inkirayo oo yani waxay lahaayeen iyo wax sharafa midna ma lahayn iska oo aan lam yataadab maca allaahi lahum maadaama ilaahay dadka weli awliyada allah u maamuusay aan ilaahay ka idab qaadihayn oon iyaguna awliyada maamuusayn oon la xiriirayn kuwaas iyaga ah ayaa ibliis aan ka sokayn oo wadada ibliis bay ku joogaan oo sida ibliis ba diintu eegtay wax ilaahay faray oo iska kibriyey isagoo ra'yigiisa adeegsanaya ayaa wahaabiya waxa xaadiis ku soo arooray oo qur-aan ku soo arooray oo culimadii islaam ku dhaqantay oo istiqaaso ah ayay iyaguna diidayaan weeye iyo barakaystigii awliyada ilaahay iyo dadka saalixiinta dadka maqaamka gaaray la barakaysan lahay ayay is hortaagan yihiin haddana waxaan leenahay sayidkeena cumar ibnu khadaab oo saxaabigu weynaay ah sayidkeena saxaabiga cabaas ibnu cabdilmudalib uu ku roobdoon dalbay nabiga adeerkii inuu yahayna ugu roobdoon dalbay wa waxa waxay ahayd yani maarata nabiga inaan lagu tawasuli karin maaha nabiga inaan laga istiqaaso weydiisan karin maaha oo hor baan usoo sheegnay taase waxaa weeye haddee nabiga in laga istiqaaso weydiisto waktigaas wax shakiyu kama joogin oo macluum bay ahayd oo saxaabada agteeda ayaa lagu cin weyey marka maadaama nabiga in laga gargaar weydiisto asxaabada agteedaba ka macluum ahayd hadduu noolaa iyo markuu dhinto dabadeed intaba in loo gargaar la dhihin karo nabiga ay agteeda macluumkooda iska yaqiineen mas'alo kale oo iyaduna banaan oo cabaas bin cabdilmudalib in lagu istiqaasoodo oo lagu gargaar dalbo ah oo layska hormariyo alla laysaga hormariyo oo la yihahdo horka oo ilaahay wax nooga nooga dalab la yihahdan kugu gargaar dalbaynaayo arrintaasay sameeyeen waana arrin banaanoo tawasul bidaad nabiga inuu qaraabadiisa yaha loogu tawasulo maxaa garanayda dadka sharafta lahoo gaarka ah oo nabiga qaraabadiisa ku sharafoobay dadka culimada ah oo diinta ku dhaqmada ku sharafoobay dadka awliyada ah oo sharafoobay si gaara in loogu tawasulo daatadooda ayaa xadiiskaasu daliil u yahay saxiixulbukhaari ayaana xadiiskaas isaga ah werinaya haddana arrintaas annagoo sii tilmaamayna waxaa asaxay imaamkeenna shaaficiya waqt maal waa uu joogay baqdaad wuxuu ahaa ku ku istiqaasooda imaamka abaa xaniifa qabrigiisuu tegi jiray waa soo siyaaro jiray waa salaami jiray markaas ayuu ilaahay ugu tawajuhi jiro asagoo alla ku bari jiray dantiisa in loo guda imaam shaafici taasina imaamku weyna imaam shaafici inuu arrintaas samay jiray ayaa asaxday oo kutubta laga heli karaa oo saxiix ah waxaa kaloo sugnaaday imaam axmed bin xambal imaam ahlusunna waljamaaca imaam shaafici inuu ku maartay ku istiqaaso jiray oo alla ku gaari jiro alla ugu jeheli jiray ilaa wiilkii cabdullaahi binu imaam axmed ahaay uu arrintaas la yaabay xataa tacajaba cabdullahi binu imaam axmed imaam axmed min dalik ilaa wiil cabdullah la dhihi jiro imaam axmed al arrintaa la yaabay sida ugu maman yahay ku istiqaasada imaam shaafici ku istiqaasoonayo ku tawasulayo oo ku shafaaca dalbayo faqaala lahu imaamu axmed imaam axmed baa yidhi inankaygi wax la yaabe istiqaasada gargaar dalbidda aan imaamu shaafici ku gargaar dalbayo hala yaabe ina shaaficiya imaamu shaafici maxaa yeelay ina shaaficiya imaamu shaafici kaana wuxuu ahay ka shamsi linnaasi dadka qoraxda oo kale uu ahay
وكالعافية للبدن عافمات كبدن كأوكالي يا إمام شافعي وبدو وهاي
marka waxaa kaloo jirtay imaamu shaafici mar ay soo gaartay nimanka ahlulmaqribka la yidhaha maqrib alcarabi deganaay inay ku istiqaasoodaan ay ku tawasulaan ay ku shafaaco dalbaan imaamka weyne imaamu maalik ah ilaa isaga madhabkiisa ay haysteene lam yunkir calayhim dalika arrintaas kuma inkirin imaamu shaafici ahlulmaqrib kuma inkirin waayo culimada waaweyn in lagu istiqaasoo karo ayaa culimadoo dhan ay qabeen wey taasina waa meel istiqaasaanu wadnaa weli ibnu xajar ayaa kitaab kitaabka la yidhaha asawaaciq almuxriqa faqiihaas weyn ayaa wuxuu ku sheegay ana alimaama shaaficiya imaamu shaafici tawasala biahlilbeyti inuu ku tawasulay oo ku gargaar dalba alle inuu ku gaaro dalbay biahlilbeyti nabawiyi ahlubeytka nabiga sal ly slam ahlu beytka xayثu qaala markuu yidhi ahlu nabiy ahlu nabiyi dariicatii wahum ilayhi wasiilatii arjuu bihim uqdaa gadaa biyadi اlyamiini saxiifatii ayuu yidhi shaacirkaasuu akriyey imaamu shaafici oo salafu saalixa aalunabiyi reeraha nabigu dariicati aniga wasiiladaygi weeye allaan ku gaaray wahum ilayhi wasiilatii ilaahay kuwaan ku gaari lahay weeye iyaga laftoodan daatadooda alla ku gaaraya iyo sharaftooda mansiladooda alla agtay kuleeya iyagaan ilahay ku baryaya arjuu bihim ayaga sababtoodan ku rijaynaya cudaa qadan beri in laygu siiyo maalinka qiyaamada biyadilyamiina gacanta midigta in la ii geliyo saxiifatii waraaqdayga acmaasha aan dhabarka iyo bidicda laga siin sida munaafiqiinta kuwa wahaabiyada marka ahlubeytka in lagu lagu istiqaasoodo diidan iyo dadka ahlusharka dhabarka ama bidicda laga sii doonaa shakigaa kaaga jira haddana wuxuu ahay imaamu shaafici inuu soo siyaarto sayidadiina fii saran jiray ee wanaagsanada masar joogi jirtay masar uu kusoo siyaaran jiray wayatabaraku aahaaraha imaamu shaafici aahaarteeda raadkeedu barakaysan jiray wa idaa marida hadduu jirsadana arsala axadda asxaabihi xertiisa qaar kamida u diri jiray ilayha xaggeeda yadlubu lahu ducaa soo duceyn isoo ka dalbaa gabadhaas awliyadaah oo nafiisaha isoo duceyn u dhihi jiray mukhbiraha wuxuu u warrami jiray inuu u warramo la diri jiray annahu mariidan oo jira war waa jiranayay gabadha iisoo sheego maarta inaan jiran sheeg waa iisoo duceydo awliye alla iyadaa ah fatadcun lahu gabadha u ducey jirta bishafaa inuu imaam shaafici caafimaado fayushaa waa la caafi jiray marka gabadhaas u duceyno awliyada laga soo duceyso laga duca doonto waa kaasoo magaalka waaweynaa imaamu shaafici iyo ayaa jidaynaya wey marka waxaa magaalada iyo baadiyaha iyo inta laga yimaado mashaayikhda waaweyn oo ahlulaahiga ah oo ilaahay ka baqa oo ilaahay ku xiran in laga ducaystaa la rabaa loo yimaado ayaaba la doonayaa wey waa wax wahaabiyadu diidan yihiin marka ma wax imaamu shaafici ogol yahay aad wahaabi ka warsahe dhoojaam oo meelahaas miskiilo tibir meelaha ka raadsanaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilahu ana luminin ilahu ana luminin marka imaamu shaafici uu jiraday waaagi ugu dambayda maridumawdkii ayuu xerowgiisa u diray sida caadadiisu ahaa jirtay yadlubu min haducaa shifaa inay caafimaad ugu soo duceydo asagoo ka dalbaya markaasaa xerowgu u tegey faqaalat gabadhi waxay tihi matacahu llaahu imaamu shaafici allah ugu raaxeeyo binnadari ilaa wajhi lkariim wejiga maartay binnadari ilaa wajhi wajhi lkariim daatada alloo wanaagsan inuu fiirsado allah ugu raaxeeyo ahlu kashfi wey haddana gabadha ay soo duceed udhaha maata markaasay tihi ilaahay wejigiisa kariimka inuu fiirsado allah ugu raaxeeyo wejiga bimacna daati wey daatada allah ugu raaxeeyo fiirsado alle maxaa yeelay waa ahlu kashfi bay ahayd inuu dhibaa baa la ogeysiiyey marka dadka awliyaha ahlu kashfiga ah oo yani dadku markay dhiman rabaan baa la ogeysiinaya waxaa la ogeysiinaya si nabi muuse nabi nabi ciisaan dhihi lahay sida dadka waxay kayraystaan iyo waxay cunaan loo ogeysiiyo guriga wixi u yaal iyo waxay soo cunan u kala yaqiin dad awliyaahoo gurigaada yaalla iyo wixii aada cuntay iyo kulli kala yaqaano alla u kashfinayo ayaa jira waayo arrintaas weligana mucjisay u ahayd oo dadka mu'miniinta oo saalixiintana kalaamay u tahay oo waa arrin dhacayla weeye oo muslimiintu ma inkirsana waa arrin maarata la ogyahay weeye marka warka hadda bidcadu keenta lama rabo marka imaamu shaafici ba wiilka usoo laabtay wuxuuna u warramay inay u duceyday oo tihi allah ugu raaxeeyo binadari ilaa wajhi lkariim facalima anahu mayit imaamu shaafici inuu dhiman raba ogaaday waayo gabadhaas gabadh awliyaha ahlu kashfi iyo wax la tuso inay taa ayuu ogaaday imaamu shaafici marka sidii rabatayo waa waa maarata waa u dhintay wey imaamkii markaasaa wahaabiyana waxay ku leedahay awliye wax lama ogeysiiye waxaasay ku leedahay waxaa dhacayda xataa sidii nabi ciiseba oo u ahaa kaana yuxyi lmawta biidni illah dadka intuu soo noole soo noolee la dhihi jiray leanna awliyadana waxaa dhacda oo karaamooyinka ku dhacayda in qof dhintay weli karaamada kusoo nooleeyo iyaduna way dhacaydaa wey iyo wax dhintay iyo dad damiirkooda inta ka dhintay usoo noolaa jireen xataa jiri jira salafka haddii karaamaadka iyo baabkaas la galo la akrinta wax cajiib leh oo ummaddu dhamo ay la yaabto ayaa imaan doona oo aan weligaaba wahaabiyo agtaada imaan karin ka imaanayo xaq miiran weliba ayaa maarata imaan doona wey oo sida qoraxaasoo kale u wada cad marka waxaan waa a'imadii weynaay salafu saalix weeye caarifoonta kitaabka iyo sunnada rasuulka in wey qur-aanka yaqiin arrintaas ayay dul mareen dadka ka shaadoobay waman shadda dadkii fallaagooba shadda la naari u fallaagooba ha layska jiro waddada aimada waddada imaamyaalka ayaa laga fallaagoobe alxaqa ah oo salaf saalixa ah marka anagu salafu saalix aan ku raacsannahay istiqaasadan aan ku dhaqmayno oo aan rabno oo aan doonayno weeye istiqaasada waaba laysaga wardi karaa dadka wanaagsan oo saalixiinta ah in lagu istiqaasoodo oo laysaga yaa cibaadallah yaa cibaadallah yaa cibaadallah yaa cibaadallah in layska yidhahdo yani arrin wanaagsanba weeyaba oo adiladii hore ayaad kasii ogaateen weye culimada islaamku waxay isku raacsan yihiin ilaahay in la baryaahay qurbo inay tahay sideeda allo dhawaasho u tahay sidaasoo kale waa watawasul walistiqaasa in lagu gaaris dalbo lagu gargaar dalbo ilallaahi biaxbaabihi dadka uu jecel yahay qurbatun ama malaaig malaa'igta alle qurbatun dhawaasho weeye ukhraa oo kale faida ijtamaca iyada sideeday ilah ugu dhawaasho u tahay laba shay oo kala gaara weeye faida ijtamaca qurbataani laba alle u dhawaasho hadday kulmaan kaanat acdama iyagaa sii weyni badan fii surcati lijaabati alla yeelidda ilahay inuu ku yeelo si degdeg kuu ye- kuu ajiibo fain cadadahumaa hadday kaalmaydo sadaqatun ay ay sii awood siido kaanat qurbatan haalisatan waxay ahaanaysaa alla u dhawaasho saddexaad qawiyat asbaabulijaabati yeelidda alla ku yeelo sidii keeni lahay ayaa sii xoogoobaya wey wahaakada kulamaa zaada markuu maarata uu ziyaado yani maaragtay tawasul waistiqaasatu daaci ruuxa maaragtay waxbaryaya tawasulkiisa iyo istiqaasadiisa bidaacaat alaa daacaadka ku istiqaasoo ku istiqaasoodo wa biaxbaabillaahi axbaabta alla uu jecel yahay ku istiqaasoodo ku gargaar dalbo zaadahu quwatan lisurcati alijaaba taas waxay u ziyaadinay si xoog le ayay ugu siyaadinaya in si degdega loo ajiibo wey fahada huwa alcilmu walfiq sidaas culimada ku dhaqantay ayaa cilmi iyo fiqhi ah iyo diin faham ah ee bidcadu waxa ay meelaha maaratay maaratay gowleedahay oo la ordaydaa ma aha wax oo fiqhi iyo cilmiya midna ma aha diin mid midna maaha diina fahni markay kuleeyihiin macnaha diinta ilaahay inay ka dheeraadeen ka fogaadeen weeye macnahaas isticaarad jirta hadalkooda diintii aan fahnay iyo dadka diinta fahmay marka iyagu isu yaqaaniin dadka diinta ka fogaaday oo gaalada tawxiid la leh oo muslimiinta gaalnimo ku xukumaya oo waxa sharcigu ogolaada ku gaalayhe kuwaasay noqdeen dad diin fahmay maana waa dad qalay dad qalalay wey kaasoo kale wey marka waxaa weeye wa ama qawluhu tacaala aayaddan qur-aanka soo daliishadona dhahan falaa tadcu maca allahi axaddan falaa tadcu maca allahi axaddan alla macigiisa cidnaha caabudin alladii yastadiluuna bihi calaa tahriimi nidaa'i walistiqaasa istiqaasada iyo dhawaaqidda oo likayrillah alla kayrkii loo dhawaaqdo min almalaa'ikati wa cibaadillaahi saalixiin ah sidii nabiguba ha loo dhawaaqdo u yiri loogu dhawaaqdo ay ay xaaraam uga dhigeen falaysa ducaau fiihi bimacnaa nidaa walistiqaasa ducada ku jirtaahe aayaddaas mid naado macnaheedu yihiin ama istiqaaso macnaheedu yihiin maaha bal huwa bimacna alcibaada falaa tadcu maca allahi axaddan ilaahay micigii axadnaha caabudin weeye macnaheedu waa sidaas marka taa macnaheedu waxaa weeye laa tacbud maca allaahi axaddan cidna ilaahay la caabuda yani laa tarkac ha u rukuucin walaa tasjud ha u sujuudin likayr illaahi alla kayrka ha u sujuudin weeye kamaa fasarahu lmufasiruun culamada tafsirku sida aayadda ku fasireen sidaasay aayadda ku fasireen culamada tafsirku marka alla kayrka u rukuuc u sujuudaa loo jeedaaye istiqaasadan shareecada islaamku ay ogolaatay ma aha marka runtii marka la eego istiqaasada iyo shafaacada tawasulka oo nabiga jaahiisa lagu gargaar dalbo ama nabiga laga gargaar dalbo ama cid kaloo saalixiinta kale laga gargaar dalbo ama muqarabiinta kuwa alle loo dhoway laga gargaar dalbo wax ogi ma jiraan ama ma dhicin wax niqaash ah ama wax baxsiyo baarisa oo arrintaas ku soo arooray oo dhaxay casrigii salafka saalixa uu joogeen saddexdii qarni oo hore saddexdii boqol oo sane ee fadliga uga mara kacay axaadiista bukhaari iyo muslim iyo ku yaala iyo kutubaha kaleba waxa aan un haynaa waxaa weeye oo weliba mawduucaas ku asaxay in yani maarata waxaa weeye axaadiis saxiixahuna ay sugtay in asxaabadu ay tawasuleen oo ay istiqaasoodeen oo ay barakaysteen nabiga dhididkiisa nabiga timihiisa nabiga weysaqaadkiisii ay ku mayrteen axaadiista saxiixayn bay ku taallaa marka waxaa weeye haddii waxyaalahaas iyagaa oo lagu tawasulaayo oo lagu istiqaasado oo la barakaystaa ee waxun ahaan laheed marnaba ma banaanaaten dembiyu maaragtay oo waxaa weeye lagu gaalo iyago lagu gaaloobaa bay leeyihin barakaysiga iyo wax oo dhan marka barakaysiga dhanba shirkiga iyagu yaqaanin wax lagu gaaloobay u yaqaanin marka barakaysigu hadduu shirkiga gaalnimo uu yahay marnaba ma banaanaadeen wey culimada yani dadka ahlullahi saalixiintahuna waxaa weeye dadkii oo nabiyaalka dhaxlay weeye oo iyaguna baraka iyo karaamaad ayay leeyihiin oo maarata waa wax la og yahay oo dadkaa maarata waxaa weeye surxada in la barakaysto wax jiri jiro salafka saalax waa ka imaamu shaafici iyo meelka aan soo sheegaynay in qaarkood qaar kale barakaysanayay xadiisu cusmaan binu xaniifle waa jiray oo termadi iyo ibnu maaja iyo nasaa-i wariyeen sanadkuna saxiix yahay in nin indhoolaaho nabiga u yimid uu ku istiqaasooy jiray oo ka gargaar dalay ee nabigu uu istiqaaso faray oo uu maarata nin indhoolaa indhahan ilaah igu bari inta yidhi uu yii inuu iga caafiyo uu yidhi haddaad doontana waa kuu bari haddaad doontana waa iska sabre markaasaa iyada ku khayr badan weliba markaasuu nabi ducaan rabaa yidhi ninkii maaragtay yidhi indhalaanta waa kaliye marka ayuu intaad maaragtay meel tagtid oo weyse qaadatid oo weyse qadkaada hagaajidid ducadaan ku ducayso ducadii waxay noqotay allahuma inii as'aluka waa ku su-aalanayaa wa atawajahu ilayka waa kugu jihaysanayaa binabiyika muxamadin nabiyi raxma ahan xaggaada ugu soo jihaysanaya ee anigu yani maarata waxaa weeye nabigaas aan wata ugu baryayaa weeye inii marka waa tawasulkii istiqaaso cad oo sariixo gargaar inii tawajahtu bika yaa muxamed inii tawajahtu bika adiga waa kugu jihaysto yidhi ilaa rabbi rabbiga ayaan kugu jihaysta nabiyow nabigu u dhawaaqo u naadi naadida waa gaalo wahaabiyay dhehayy marka hay gaalo ka tan nabigaa faray fii xaajatii xaajadayga haadii dantayga tan waa naadida waa lagu gaaloobaa ay maarta ay lahaayeen iyagu marka lagu gaaloobi maayo lituqdaa lii in la ii xukumo xaajadayga allahuma shaficu fiihi ilahu i shafiic marka shafaacadii iyo istiqaasadii iyo kulli iyo tawasulkood ku mire waa kuwaas oo xadiiskaas maarata ku jawey haddana mar bal waxaaba jiraba nabiga in waxyaala la dalbi jiray xadiis waxaa jira saxiixu muslim ku yaala oo nin saxaabigu nabiga inta u yimid uu yidhi as'aluka yaa rasuul allah tad nabigu u dhawaaqa asoo weliba su-aashay asoo wax wahaabiya ay hadda dhahaan makhluuq awoodaa ma jiro ay wala weydiisteen aa ninkaasu weydiista nabiga waana wax wahaabiya ay dhahaan cid awoodaba ma jirto in ruux oo nabiga jannada kula kula kula yani maarata waxa weeye oo rafiiq kula noqda nabi maxamed alla unbaa awooday cid kama awooday wahaabiga dhahaan marka arintaas iyada ah waxaan alla mooye cid ka awoodin haddii laga dalba makhluuq laga dalban lagu gaalooba ahay dhahay marka inaan taas lagu gaaloobayn xadiis saxiixu muslim ku yaalla xadiisadii ugu saxiixsanay weliba ah ayaa wuxuu leeyahay saxaabi inta nabi maxamed u yimid oo weliba saxaabiya lagu gaaloobaa yaqaan hada wahaabiyo awala maxaa abdulwahab saxaabiyadu shirkiga ma aqoon saxaabadu shirkiba inaysan aqoon oo gaalnimo ku rakibnaayeen ayay maarata u sheegtay maxaa cabdilwahaab oo farxujiid in badan waa nay ka faaleynay iyo qoraalla uu maxaa cabdilwahaab u leeyahay marka lala yaaba maa saxaabada gaalnimo gaalnimo la-aan kalama taqaan hadday dheheen wax lala yaabayo ma aha nin baa inta nabigu yidhi saxaabigu yidhi as'aluka aljanna ayaan ku weydiiy as'aluka yaa rasuulallah aan ku weydiisanaya yidhi muraafaqataka inaan kugula rafiiqo fi ljannati jannada inaan jannada kugula rafiiqaan ku weydiisanaya jannada in lagula rafiiqo ayaa nabiga nin weydiista saxaabiga nabigu sida wahaabiye ma dhihin war anigu ma awoodo waana gaalowday soo islaam nabigu ma dhihin ilaa warka waadadaan jirin waxba ka jirin oo been lagu garoobi maayo waa arrin sharcigu qabee ee wuxuu yidhi awa kayra daalika oo inaad jannada ugula rafiiqdo wax ka duwan maad inaga rabtaa huwa dahabku yidhi intaan markaa rabaa weli ninkana markaasuu yidhi waayaye taa waa hele inaad ugula rafiiqdo anaa kuu bal qaaday faacinii bakatrati sujuudi sujuud badan igu kaalmeeyo ilaa nabiga mintilada u taga waa weyn tahay deershada jannada ka taga waa weyn tahay sujuud badan igu kaalmeeyo si fiican usoo dhaqan usoo camal fal wey marka arrintaas iyada ah ayaa saxiixu muslim ku taalla wey marka istiqaaso gargaar dalab oo weliba wax aan maaragtay w makhluuq ma awoodo wahaabiyo ay dhihi jireen ah oo nabiga laga dalbay nabiguna ma awoodo oonan dhihin weliba ayaa arrintaas muuqaanida wey marka inay istiqaaso lagu gaalooba ina shareecada islaamka bamaxta ma wax hadii saxiix muslim ku yaallaa u ogolaada lagu gaaloobaya ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waa adilada ugu saxiixsan bukhaarina waa naga shale ka keenaynay iyo weliba muslim istiqaasa markaan ka hadlaynay in maaragtay wax nabi aadam ma awoodo oo yiri oo nabiyaalka ma awoodna ay weliba dheheen nabiyaalkan laga dalba waa lagu gaaloobana aan la dhihin makhluuqoo dhan isla ogolaaday ilaahayna ugu taqdiiriyey oo nabi maxamed markuu arrintaas dalbay uu istiqaasooday lagu istiqaasooday khalqigaa ugu istiqaasooday uu yidhi oo ilaahay wixii uu raba nabiga u yeelay oo dalbaayey uu maarata nabiga u yeelay marka wahaabiya marka waxaa weeye way waa waa waa way cararday meesha ma joogto marka waxaa weeye in maarata la buubiyo kaliya ayaa la rabaa oo baatilkooda loo cadda haddana waxaa jira xadiis saxiixa ku yaala oo abu hurayra maaragtay uu wariyey oo sayd cumar bin khadaab kii oo cabaas bilmodaleed uu maarata ku istisqooday ku waraab dalbay ah bukhaari ba xadiiska isagana weriye wey isaguna waa daata saalixiinta oo lagu tawasulay ayuu sheegayaa wey waxaa jira haddana xadiis kale oo sheegaya dadka in abaaro asiibtay sabanka cumar bin khadaab ee nin yimid qabrigii nabiga u yimid sala allahu alay wasalam ee uu yidhi yaa rasuulallah istasqil ummatika ummadaada u waraab dalab ayuu maarata yiri wey fa inahum qad halaku waa halaagsanee nabigu qabriga ku jira yaa rasuulallah istasqil ummatika nin ku yiri inta qabriga nabiga yimid sayd cumar bin khadaabana madaxweyne islaamka hortagaas ahaay fa inahum qad halaku waa halaagsane fa ataahu ninkiiba nabiga u yimid fi nawmi hurdada wa akhbarahu nabiga hurdada ugu warramay annahum yusqabuun dadka in waraabanayo fakaana kadaalika siday noqoto roobkii waa daay marka ninkiina weliba dadka u sheegay oo maarata wuxuu maaratay wuxuu yidhi anaa nabiga intay u tagaan ku igliyo nabiga oo nabiga kacsaday isagoo qabriga ku jira nabiga kacsaday yidhi rasuulka ilaahi oo dadka roob u weydii aan idhin yidhi nabiga ku qibshi ku dhaha wa fii riwaayati ituco marka dadka awliyada ee kacsanaya dadka saalixiinta iyo nabigii la kacsaday iyo ogyihiin weeye oo sidaas la yeelay marka waxaa weeye wa fii riwaayatin iti cumara riwaayad kale waxaa ku sugnaaday in nabigu ru'yada ku faray sayd cumar u tag faaqrihi salaam salaam gaarsii wa akbirhu u waran salaam ana iga gaarsii nabigu sayd cumar salaam soo gaarsii inta nin la warramay wa akbirhu u waran annahum yusqawna in la waraabanayo dadka u sheeg sayd cumar iyo waqul lahu u dhac calayka korkaada alkays alkays ay rifq waa dadka u tar saa u dhaweey faataahu ninkaa u yimid faakbarahu wuu u waramay oo yani maarata waxaa weeye dadka abaar dhibaa lagu jiray marka aad baa maarata turin loo rababe marka ninkii nabiga ninkii cumar buu u warramay arrintii nabiga iyo roobdoontii iyo sida uu qabriga uu maarata uga dalbo nabiga ugu qayriyey oo nabiga u kacsaday fabakaa sayd cumar waa ooyey waqaala wuxuu yidhi yaa rabbi maa alu kama gabad falin ilaa maa cajistu anigu waxaan ka wooye mooyaane dadka abaarta waa u daalaya waa u shaqaynayey yani dadkii wax lala kala gaarayn oo aan maaragtay aan raxmaddii iyo jileecii iyo loo qabay iyo wixii dadkii abaar baa jirta dawladda xil baa saaraay inay dadka dhibaatooyinkeeda ka qabato xil baa saaraay marka waxaa weeye wixii aan guda karo xilkiiya waxaan ka cajisa mooye waxba kama aan kama aanan gabad filin bu sayd sayd maaragtay marka nabiguna ummadiisii oo abaarta ku dhacdo dhibaata haysta ayuu ka murugoonayo dadka madaxda ummadda u madaxdaaba inay dadku turaan oo u gulmadaan oo gurida loo sameeyo dadka day dhibaatada daadadka iyo roobyada iyo jirooyinka iyo dhibaatooyinka abaarta iyo markay yimaadaan in madaxda ummadda u gulmadaan baa la rabaa dadka madaxdaaba oo mas-uulka u maarata waxaa weye dadka xoolahayay kulli inay ummadda u gulmadaan baa la rabaa xadiiskaas dabaraani baa wariyey juska afraad raqamka laba boqol afar iyo labaatanaad ibn alafiir baa wariyey juska labaad laba boqol afar iyo toddobaatan ibnu kasiir ayaa ibnu asiir oo kii hore ahay ibnu kasiir xaafidka ahay ayaa khabarkan soo aroorsay dhowr dariiq oo kala duwan waana saxiix yeelay bidaaya wanihaaya ayaan maarata iyadana aad ka eegeysaa weeye juska toddobaad safxada koob iyo sagaashan marka waxaa weeye istiqaasada wixii wax ka sheegay waxaa ugu horeeyey sideed boqol oo sano markii lasoo gaaray ayaa bidciga ibnu taymiya ayuu nabiga in lagu istiqaasado diiday sidaasna waxaa caddeeyey faqiiha weyn ee imaamu subki ayaa arrintaas ku sheegay in bidcadaas ibnu taymiya bilaabay xaafidka faqiiha ee weyn ee imaamu subka ayaa sheegay kitaabkiisa la yidhaha shifaa saqa ayuu maarata kafisiyaar takhair alanaam kutubka magaciisa la yidhaha cibaaradiisii cadna waata wuxuu yidhi iclam ogow anahu imaamu subki baa leh iclam ogow anahu yajuusu waxaa banaan taxsulu waxaa wanaagsan altawasulu walisticaanatu watashafucu in lagu tawasulo in lagu in laga gargaar dalbo in laga shafaaco dalbo binabiyi nabiga sal allahu alay wasalam ilaa rabbihi in looga gargaar dalbo wajawaasu dalika arrintaas inay banaan tahay waxusnu inay wanaagsan tahay min alumuuri almacluumaati arrimaha la yaqaanay ka mid tahay likulli dii diinin ruuxi diin leh almacruufati waa arrin la yaqaan ruuxa oo istiqaasada diida waa ruuxan diin lahay waa wahaabi almacruufati arrinta arrin la yaqaan min ficli anbiya ambiyada ficilkeeda laga yaqaan iyo walmusali rasuusha ilaahi iyo wasari salaf salaf isay ku dhaqmi jireen asaalixiin wanaagsan iyo wal culamaa culimada iyo wal cawaama caamada intaba waa ku dhaqmaan buu yidhi waa min almuslimiina muslimiinta waa arrin dadkao dhan ku kulansay walam yunkir dalika axadun ma inkirin oo min ahli adyaani dadka diinaha ah walaa samica bihi lama maqal fii zamanin zaman la maqla ma jirto oo min alasmaani zamayaal ah xataa jaa ibnu taymiyata ilaa bidciga ibnu taymiya yimid fatakalama fii dalika arrintaas oo ka hadlay bikalaamin kalaam ayuu ku hadlay yalbasu fiihi ou dheehgelinayo cala ducafaa dadka ducafada tabarta daran la caqliga alakmaari oo jaahiliinta oo naxasiinta ayada akmaar bidciga wahaabiga qof unta qono oo aan cilmi lahayn ayuu dagin karaa marka bidciga ibnu taymiyana sidaasuu ahay baa la yidhi dadka ducafaa akmaar ah akmaar oo jaahiliin ah ayuu helay wabtadaca waa bidco abuurtay oo bilawday bidco maa lam yusbaq ilayhi waxaan looga hormarin fii saa'il acsaari zimayaalkii oo dhan marka arrintaas meesha kasoo bilaabatay waa taa marka waxaa jira intaja maanicu alistiqaasa watawasul bilamwaat dadka dhintay in laga gargaar dalbo oo lagu tawasulo dadka diidan hadday xujo ka dhigtaan qowlkooda ay dhahayaan inahum laa yasmacuuna dad dhinta wax ma maqlaan saas haday dhahaan haddana wakadalika alxayi lqaa'ib ruux maqanoo ruux noolna isaguna waa la mid hadduu maqan yahay hadday dhahaan wahaabyadaa dhahaan maogta ruux dhinta wax maqli maa oo lagama gargaar dalbi karo ruuxa nool laftiisa hadduu kaa maqan yahay waxba maqli maayo oo lagama gargaar dalbi karo ayaa wahabyadu dhahaan sidaas ay idin dhahayaan idiin sheegayna inay beenta waxaa weeye marka waxay dhaheen macnaa macna ma leh in la yidhaaho yaa rasuulallaahi akifnii ii gargaar aw atawajahu bika ilalla ayaan kuugu jihaysanayaa liyuqdaa lii xaajatii in la ii gudo waxba qiimaa ma leh hadday ku dhahaan wahaabiyadu liannahu laa yasmac hadda nabigu wax maqli maaye saas haddii waabeeri ku dhahaan waa malxayul xaadiru ruuxa nool ee xaadirka ah yaa fayasmacu asagu waa maqlaa fay waa uu maqlayaa sidaa ku dhahaan oo ruux oo nool waxbaa laga dalbi karaa saas oo kale hadday ku dhahaan waxaa tiraa ku jawaab fayujaab waa lagu jawaaba ugu jawaabo bidciga dheh haddii bidci ku yihaa qofti dhimatay waxaa maqli karto akifni iyo gargaar lama dhihi karo qof nool oo maarata kaadheer akifni iyo gargaar lama dhihin karo waxaas yeel lama dhihi karo arabi iyo bari lama dhihin karo hadday ku dhahaan wahaabiyadu midka nool oo kula joogase waxbaa la weydiisan karaa hadday ku dhahaan waxaad ku tiraa laa maanican sharcan sharciga wax reebaa ma jiraan sharci ahaan wax maanicu ma jiraan reebaya walaa caqlan wax caqlan ahaan u reebaana ma jiraan min an yasmaca nabiyu nabigu inuu maqlo awil weliyu weligu inuu maqlo kalaama man yastakiifu bihi ka gargaar dalbaya wa huwa fi lqabri qabriga asagoo ku jira nabiga ama owliyada qabrigooda ku jira dadka mabed yaa rasuulallahi laama akifna yaa qawtu yaa shaqaqaadir dad kale inay maqlaan wax diidayaahu ma jiraan sharciguna diidin ma caqliguna diidin ma ama niyu nabiga fa inahu faliannahu xayu nabigu waa nool yahay ahyaahulahu ilaahay baa soo nooleeyay bacda mawti markuu dhinto dabadi kamaa habata min xadiidi anasin xadiidka anasin ku sugnaatay can rasuulilah uu ka weriyey sal alay waslam rasuulka ale annahu qaala in nabigu yidhi alambiyaau axyaau nabiyaalku waa nool yihiin fii qubuurihim qubuurtooda yusalluuna waana iska dukadaan xataa nabi maxamed kaliya maaha nabi ibraahim iyo waysada yeeri kartaa iyo nabi ciise iyo kulli qabrigooda nool yihin dhawaqaadana waa gaaraya asimaata weliba ay maqlayaan wey marka waaba nool yihiinba haddii noolal kaliya aad noolal haddii aad laheed wafti nool waa waa laga dalbi karaa haddaad wahaabiyo laheed nabiyaalku waaba nool yihiin xadiiskaasna rawaahulb saxaahu lbayhaqiyu bayhaqiyaa saxiix yeelay fii jusi xayaatulambiya juska xayaatulambiya uga sheekey nolosha ambiyada uga sheekeynayay raqamka shan iyo toban xaafidka ibnu xajar casalaani ayaa xadiiska soo arooriyey oo isaguna yani maarata xadiiskaa sheegaya weeye haddana haddii la eego xadiis waxaaba suganba marka taasi waa nabigii xadiis kaloo waxaa maarata haddana sugan la yidhi ma nabigu uu yidhi maa min rajulin nin ma jiro muslimin muslima oo yamuru biqabri akhiihi lmu'mini walaalkiisii mu'minka qabrigiisa maraya kaana yacrifu horna u aqooni jiray fidunya adduunyada fa yusalimuhu calayhi qabrigaa salaama qabri aad aqooni jirtay ruux qabri u aqoon jira ruux salaamaahay ma jiro ilaa hadduu jiro carafahu qabrigaas waa aqoonsadaa waradda calayhi salaam salaamtu ka radiya qabriga awaad hor u taqiin haddaad isoo ag tagto ee aad salaamto waa ku aqoonsanayaa inaad hebelta wuu ku garanayaa salaamtana maarta waa kaa radinayaa wey marka gaaladii maalintii wax ma radi karto wax ma jawaabi karo la yidhi muslimiinta inay gaaladii oo kale lamidtay u qaan yani kufaartii oo bedel lagu dilay ayaa maarata yidhi jawaab ima celi karaan buu yidhi nabigu marka waxaasu gaalay ahaa jawaab ma celi karaan la yidhi marka wahaabiyu nabiyaalka dhan iyo awliyada dhan iyo saalixiinta iyo mu'miniinta o dhan gaalay kamid dhigayaan ayagu oo gaaladii o kale kala mid dhigayan iyo asnaamtii oo kale iyo ayay kala mid dhigayaan wax imaanka ka qaaday oo aan iimaan lahayn wax wahaabiyaa marka xadiiskaasna xaafidka weyn ee cabdulxaq alashbiili ayaa kitaabka kitaabka axkaamta kutub akaam akaam akaam fi akaami kitaabkiisa axkaamka ah ayuu kudhex sheega wey marka taasna waxaad ogaatay inay arrintu ay saas tahay wey waxaa kaloo qur-aanka ku jirta oo la og yahay ilaahay inuu yidhi waqul icmaluu camal fala dheh waqulna icmaluu camal fala fasayara allahu camalakum warasuulu waalmu'minuun alle iyo rasuulkiisa mu'miniinta camalkiina waa arkayaan marka rasuulku camalka u arkaa camalkiina aan camal fashin waa arkaa mu'miniintuna waa arkaya hadduu camal xun yahay hadduu mid fiican yahay marka rasuulka iyo mu'miniinta arkaya markay dhinteen inay arrintaasu tahay markay dhinteen dadeed inay tahay inay xaali yihiin kula joogaan inay qaa'id yihiin ay kaa maqan yihiin cidba uma kala qaadin qur-aanka intaba uma kala qaadin marka aayaddu waxay caam ku tahay in nabigu iyo mu'miniintu intay nool yihiin camalka la camal falaya alla tusinaya arkayaan oo ku camal falaya hadday dhintaan kadibna alla inuu tusinayo nabiga iyo mu'miniinta hadday kula joogaan camalka aad agtooda ku camsa inay arkayaan hadday kaa maqan yihiin camalka acmaal fasho inay arkayaan intaba aayadda waa tusina waa ku caam lafdigeel ruuxii wahaabiya ee dhihin kara aayad kale ama xadiid kale ee khasistay cumuumkaas khaas yeeshaa jirta noola yimaado oo sheegayda markay kula joogaan ay nool yihiin kaliya inay aayadda ku qaydan tahay ilaa aayadda waa caam lafdigeedu yihi in muminiinta nabiga iyo mu'miniinta inay camalkeena arkayaan oo camalka faasiqiinta arkayaan oo camalka daalimiinta arkaan oo camal oo dhan arkayaan ayuu maarata maarata aadu ay sheegi markaas ay nool yihiin markay dhintaan markay kula joogaan markay kaadheer intaan u kala qaadin inaan u kala qaadayna waxyaaba fara badan baa tusinaya intay nool yihiin wahaabiya maba diidana waa ogol yihiin taas idan ogolaashadu wax tarayna diintaan xabadda ka ogolaato waxba tari maydo marka markay dhintaan lafteeda in acmaasha nabiga qabriga lagu gaarsiiya muminiintana la gaarsiinaya xadiisyaa sheegaya hadda tafaasiirta haddaan soo qaata ibnu kasiir aayadda markuu sharciya tafsiirkiisa sharciisa eega wuxuu soo guurinayaa xadiise shawaahid iskaalmaysanayda weliba leh oo musnada imaam axmed mid ku yaalo oo mid kale abu daawuud dayaalisi ku yaalla ayuu sheegayaa oo in mu'miniinta iyo nabiga iyo markay dhintaa in mu'miniinta iyo kulli in la gaarsiinayo iyo dadka qaraabadaadi cashiiradaadii markaad nooshay camalkaad samaydo in la gaarsiinayo ee hadduu xun yahana ay kuf- ay- ay murugoodaan ala dhaafis weydiinayaan ay ku dhaafis weydiinayaan hadduu wanaagsan yahana ay ku bishaaraysanayaan nabiguna acmaasha in qabriga loogu bandhigayo xadiis inta toban nin in ka badan ay saxiix yeeshay ayuuna ku sheegay acmaasha ummadiisa in loogu bandhigayo marka aayaddu siday sheegaydaa marka ruma nabigu markuu dhintay markuu noolaay mu'miniintu markay dhinteen markay noolaadeen nabiga mu'miniintu iyagoo nool markay ku ag joogeen markay kaafog yihiin intaba inay camalkaada alla inuu ogeysiiya ay suuroobaydo oo qoftuu doono mu'mina iyo nabiga iyo ogeysiinayo ilaahay ayaa maaragtay arrin jirta ah wey marka sidaasaa adiladu isaga caddahay wahaabi marka iska naanaalo timir iska raadsanaya ee muslimiinta gaalnima ku xukumaya waxaasoo kale marka warkiisa u dhigdi haddaan soo qaadno hal miisaalan ku daraynaa oo ah ruuxa nool laakiin qaa'ibka oo kaa maqan waxma maqlo ay wahaabiyadu dheheen waxba kama jirto waxaa maaragtay in uu wax maqlayo waxaa tusinaydo alla inuu maqashiyaa ay suuragal tahay oo ruux meeyelfu kaaga dhawaaqay inaad maqashaa ay suuragal tahay waxaa tusinaya uu qofka meel fog naadiha uga dhawaaqa oo maqlo qisadii sayid cumar sayid cumar oo magaalada madiina khudba jumca ku akraa oo ansaari muhaajiriin ay meesha fadhiyaan ayaa khudbadii inta mar gooyey ayuu naaro galayo wuxuu u naadiyey ciidan oo armilcajamka dagaalaya eeraan meesha hadda ku taalla markaas ka daraaray ka diriraya berigaas ayuu u naadiy wuxuu yidhi yaa saariyata aljabal ayuu yidhi war saariyo buurta ayuu yidhi aljabal aljabal laba mar usoo yaa saariyatu aljabal jabal yaa saariyatu aljabal aljabal ayuu yidhi saariyo buurta buurta buurta ayuu yidhi marka fasamicahu saariyatu bnu zunaym saariya bnu zunaymaa maqlay saariya bnu zunaym ninka lila ciidanka watay wa kaana saariyatu qaa'idaljeeshi ciidanka hogaaminayay fanxaasa bijaysi ila ljabali buurta ayuu ciidankii sarka la galay fantasaruu waa gargaarsadeen weeye oo way adkaadeen weeye marka sayid cumar asnaadi ibnu muhaajiriin waa maxaa kugu dhaa maanta adiga jumcada maarata saariya u dhawaaqay ninka ciidanka meesha buga jiray marka wuxuu yidhi ninkii oo gaara ee cariiri gelin asaga ciidankiisa lay tusay buu kashfi dhulkii oo dhamaa loo soo koobaa saa loo kashif sayid cumar bin khadaab weliyo ilaahay buu ahay marka waxaa weeye dhawaqiisina dhulkii yaa la toobay markaas waxaa weeye ciidankii faris eraan dhexdeeda ka diriraya asaa magaalada madiina isagoo jooga ayaa dhawaqiisa ay maqleen wey asay weliba ku camal faleen asay weliba dhaw amarka uu siiyey ku gargaarsadeen weliba marka waxaa weeye ansaar iyo muhaajiriin oo fadhido ijmaac ah oo sayid cumar bin khadaab khudbad jumca dhexdeed ah ayaa qisadaas ka dhacday marka waxaa weeye xadiiskaasna waa xadiis jiro weeye dadka qaa'idiinta in ilahay dhawqa gaarsiinayo ayuu maarata noo sheegayaa weeye oo muslimiinta ay ku ijmaacday oo weliba ijmaacu saxaaba ijmaacu saxaaba ninka diidaan faadka faragaalba weeye markaas waa taas waa laisku raacsan ijmaacu saxaaba ruuxi diidan oo gaal noqonay waa adilada waaweyn oo adag oo xoog gale ayuu kamid yahay ijmaacu saxaabada marka waxaa xaafidka xaafidu dimyaadi ayaa saxiix inay ta sheegay arrintaasu jus u alifay qisa iyada u alifay xaafid sayuudi ayaa isaguna arrinta ku waafaqay darajada xasanka inay gaartay xaafid ibn xajar casalaani baa sheegay kitaabka isaaba ayuu ku sheegay juska labaad alisaaba fi tamyiizi saxaaba juska labaad ayuu maarata ku sheegay safxada yani maarata waxaa weeye bogga labaad waxaad kaloo eegtaa usudul qaala kitaabka la yidhaah jus labaad safxada laba boqol afar iyo afartan ayuu ku sheegay xaafid azabidi sharxa qaamuuska ayuu isaguna soo arooriyey xadiiskaas fasalka siinta baabka waawda iyo ya-da waxaa jus gaara ka alifay alqudb alxalabi liduruqihi xadiiskaas duruqdiisa jus-an hal jus u gaaro ka alifay wa wataqa rijaal hada dariiqi dariiqaas isaga ah sanadka uu ku yimid maarata ayuu maaratay oo tawf inuu labdu kalsoon yahay oo ka dhigay kashful khafa ayaa qoraya safxada shan boqol shan iyo toban ayuu ku qoraya kashful kashful khafa wa muzil ilbaad kitaabka la yidhaha kutub wanaagsana marka arrinta waa iska taas marka qof maqan oo nooloo kaa maqani kuma maqli karto iyo qof dhimatay kuma maqli karto habateed waa dhimatay marka waxaa wey arrintaas laiska ogaado wey yaa wahaabiyo meel cidlaa aanay maarata idin luminna wadaada saakiin dhigin wallahi ayna wadaadaahay daliilka waxaa ka mid a dadka kaa maqan inay kumarayaan tusinaya oo meel fog looga dhawaaqo wuxuu sugnaaday oo ibnu cabbaas inuu sheegay ah nebi ibraahim markuu kacbada dhameeyey xajarkii u isdultaagay xajaru abi qubays jabalka abi qubays u isdultaagay markaasuu yidhi yaa ayuha naas dadkanow kutiba calaykum alxaju xaj baa laydku fard yeelay fa asmaca man fii aslaabi alaabaa'i aabbayaalka duudkooda dadka ku jiraan weli dhalan ayaa dhawaqaas maqashiiyey waa amad nisaa'i raximka haweenka haweenka uur kale wixii uurkooda ku jirana waa maqashiiyey faajaabahu man amana intuu rumaydaa yeeshay iyo waman kaana sabaqa fii cilmi illaahi cilmiga alla ay kusoo hormartay annahu yaxuju inuu xajin doono ilaa yowma alqiyaama intii laga gaaro labayka allaahuma labayka ku yeelay yeelid ka dambe yeelid yeelid ka dambayda aji ku ajiibay ajiibid ajiib ka dambayda sidaas